إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبchm بإxsaan إlى yوم الdin وbعd waxaan kusoo jirnay kitaabkii xusn اlmuslim waxaan soo gaarnay ciwaanka sagaashan iyo saddexaad ducada laba boqol iyo afar adducaa ducada loogu duceeya liman qofkii qaala yidhaahda baaraka allahu fiika allaha ku barakeey qofkii ku yiraa ducadii aada adigu ugu abaalgudaheed ugu ducaylaheed way baabkaanu adducaa ducada loogu duceeyo liman qofkii qaala yidhaahda baaraka allaahu fiika allaha ku barakeeyo waxaa loogu ducaynaa waxay tahay wa fiika baaraka allaahu adigana allaha ku barakeeyo saasaa loogu ducaynaa xadiidkana aharkan waxa weya waa ahar caa-isha laga wariyey radia allahu canhaa ee tamaamkiisa ama dhammaystirkiisu wuxuu ahaa caa-isha waxay tiri nabiga sala allahu caleyh wasalam ayaa ri loo soo hadiyey jiri oo riidan qalo ayaa la leeyahay markaasaa nabigu sala allahu alay slam rida markuu gowlaco iska shiila maye waxa weeyaan wuxuu leeyahay dadka u qaybi markaasay caa-isha waxa weeyaan ilbaha waxay u kala dhiibtaa qaadun waxay tira reer hebel cadkaan ugee reer hebel cadkaan ugee reer hebel cadkaan ugee markuu soo laabto qolo ka soo laabto ayay waxay tidhaahdaa maa qaaluu maxay yidhahdeen marka dilibka u geyday markaas wuxuu yidhaahdaa waxay yidhaahdeen baaraka allaahu fiikum saasayna yidhahdeen uu yidhahdaa markaasay waxay tiri waxaan dhehayay wa fiihim baaraka allaahu ayagana allaha barakeeyo naruddu calayhim midla maa qaaluu wayabqaa ajrunaa lanaa wixii intayna yidhaahdeenaan ugu jawaabayna hay tiri markaasu ajarka iyagu noo baaqi noqona meeshaas marka laba faa-iido ayaan ka faa-iidnay midda koowaad qofka aada adigu wax siido ood sadaqada siido markuu kuu duceeyo inaad adiguna u ducaydo ducadii oo kale u celido inay tahay hadyigii saxaabada tan labaad waxa weeye inaad waxa weya qofkii ku yidhaha baaraka allahu fiika aada adiguna ugu ducaydo tirado wa fiika baaraka allah marka qofka baaraka allahu fiika ku yidhaha wixii loogu ducay lahaa iyo qofka aada wax sidaa markuu kuu duceeyo inaad duco ugu jawaabto taas labadaas arrimoodaan ka faa-iidnay waliba halkaas waxaan ka ogaanay dad badan dhaqankooda oo soomaalida ah inay sinadii ka leexsan tahay oo waa maxay waxa weeyaan saxaabada qofka ay wax siiyaan wariyaan noo duceen ma dhihi jirin waxa weeyaan qofkaad markay wax siiyaan wixiise ha la tago abaalmarinta allah laga rabaa wixii khayra allah laga rabaa hadduu duceeyana weliba ayaguna waa u ducey jirin marka ii ducee lama yidhaha qofkii aada wax siido hadduu kuu duceeyena adna intuu kugu duceeyo kale loogu duceeya saqadaad sadaqadaadina dheeraad ha kuu noqoto labadaas faidan ka faaidin ducaau karaahiyati diyara baasaysiga wax la baasaysto ducada loogu ducaysto waxa weya baasaysiga wax la baasaysto ducada looga ducaysto ilaa waa wax xun oo dhib leh sidii looga badbaadi lahaa marka waxyaalaha la baasaystaa waa badan yihiin oo dadku ay baasaystaan oo ay dhib inuu uga imaanayo waxa weeyaan aaminaan iyadoon wax sharciyaho loo hayaa jirin in dhib ka imaanayo waxayna iskugu jiraan waxyaalo la arko oo isha looga jeedo waa jiraan oo dadku baasaystaan sida shimbiraha oo qaar ka mid ah shimbiraha gobol ka mid a oo hadday mathalan guriga inta soo duusho shimbirtii guriga kusoo degtoo kale amase waxa weya shimbiraha gobolkooda waxay samayn jireen gaaladii hore markay dan leeyihiin shimbirta inta geedka ka cayrinayaan galayrkii oo kale geedka laga cayrin hadduu dhanka bidixdaa ay u duusho waa laga nixina waxaa la leeyahay arrintan lagu guulaysamayo dii dhanka midigta ay u duushana waa lagu farxayaa oo guul weeyaa la leeyahay dhaqamadaas xunxunaa jiray waxyaalaha la baasaysto marka waxyaalo waa wax asla arko dadka gabal ay baasaysay jireen oo dadka gabala la baasaysana waxaa la leeyahay qofkaas hadduu waqtigaasoo kale kuu yimaado dhibaa yimaada waxyaalana waxya xalala la maqlo qofaa wuxuu rabay arrin inuu ku dhaqaaqo markaasu wuxuu maqlin qof hadlaayo le yaa khaasir midka khasaarayo markaas wuxuu le waaba baasaystay kelimadiiso amaan ku khasaara shaqadii aan rabay inaan ku dhaqaaqo oo wax la maqlay gobola baasaysan gobolna waxay baasaysan waxyaalo kale oo macluumaad ahoo mathalan bilaha gobolkoodao kale wuxuu leeyahy bisha heblaha oo kaleeto xoolaha lama bixiyo dhibaataa dhacda haddii la bixiyo bisha heblaha oo kale lama guursado haddii la guursado dhibaataa dhacda bisha hiblaa maalinta intaastoo kale ama bisha arbacada u dambaydoo kale lama guuro meel haddaa deganta lagama guuro ama maalmaha gobolkood maalin hibloo kaleeto ragga lama sanceeyo lama daweeyo gabdhaha maalin hibloo kale lama daweeyo waa waxaas oo tirada badan oo khuraafaadka ah oo dhaqangaalaadkii ah waxaasoo dhan ay weeye waxaa la rabo in qofka muslimka uu ka beri noqdo ka xoroobo baas ma jiro ilaa mid alle soo qadaray maahane marka baas kaleeta ma jiro waxa weeye marka waxaasoo dhan waa wada khuraafo markaa qofku muxuu leeyahy waxaasoo dhan si uu uga xoroobo wuxuu leeyahay allaahumma allo laa dayra shimbir ma jiro ilaa dayruka shimbirkaaga ma ahane marka dayrka shimbirka caadiga iskaga fasiri shimbir ma jiro wax dhibo shimbirkao dhan waa makhluuqaadka uu ka mid yahay waxna ma dhibi karo waxna ma anfici karo dhibka iyo nacfigu gacantaada unbuu ku jira oo la yidhahda la dayra shimbir ma jiro wax dhiba ilaa dayruka waxa weya shimbirkaa shimbirsiisaba ma jiro ilaa midaad adigu xukunto ma ahane marka shimbir oo dhib wata ama dheef keeni kara ma jiro waxaa kaleeto la yidhahdaa dayrka in lagu fasiro hadda tashaa-umkii wixii la baasaysanayey allaahuma allo laa dayra wax baas leh oo dhib keeni karaa ma jiro ilaa dayruka dhibkaad adigu keenta maahane walaa khayra khayrna ma jiro ilaa khayruka khayrkaad adigu keenta maahane walaa ilaaha mid la caabudaana ma jiro hayruka adiga un maahane cabdullaahi bni camar ibni caas ayaa wariyey radia allahu tacaala canhu ducaau rukuubi koritaanka daabadda la koro ducada loogu ducaysto halkaa waxaan ka gelaynaa daabadda markaad koraydo baabuurka markaad koraydo faraska markaad koraydo dameer haddaad waxa weeyaan aad gaadiid uu ku yahay o gaadiidkaagu dameer yahay asna sidaasoo kale markaad jaranjarta iyo ama sokoorihiisa cagta saarto diyaarad markaad korayso tareenka markaad korayso markabka markaad korayso doontii markaad korayso wax alla wixii gaadiid ah ood meel ku aadayso markaad koraydo ayaa ducadan la akrisan shardina maaha inaad musaafir tahay waa markaad un gaadiidka koraydo xataa magaalada dhexdeeda markaad ku aadeedo waa sidaas ducaau rukuubi koritaanka ducadiisii loogu ducaysa lahaa waxaa leedahay bismi illaah ilaahay magaciisan ku korin markaa fiiri isku mar la akrin ma adkaartaan markaad cagta jaranjarta ugu horeyda saarto bismi illaah aada leedahay markaad ku fariisato kursigaagood sinaatan waxaa leedahay alxamdu mahad lilahi ilahay u sugnaada intaas kadib ducada kale akriya adoo fadhiya haddana aad waxaa leedahay subxaana aladii ilaahay nastihidiisa nastaha waxaa nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka fog oo anqira inuu ka fog yahay alladii allihii sakhara lanaa noo layliyey haadaa gaadiidkaan aan ku safrayo gaadiidkaan aan ku socdo ee anigoo iska fado iska fadhiya meeshii aan u baahna igeynaya allihii noo layliya mahad iskaleh wamaa kunnaa ma aanaan ahayn muqriniina kuwa awooda lahu gaadiidkan gaadiidkan annagu ma laylyo karin mana aanaan awoodine ilaah baa noo layliyey wa innaa annagu ilaa rabbina rabbigeen intii kaa ayaan lamunqalibuuna u gadoomayna waxa weeyaan safarkan ayaad waxaad ku soo xasuusan safarkii aakhiro markaas waxaa leedahay rabbulcaalamiin xaggiisa aan u gadoomayna oo ilaahay baan hortegi doonanta dhimanno alxamdu mahad lilaahi ilaahiy u sugnaaday alxamdu mahad lilaahi ilaahiy u sugnaaday alxamdu mahad lilaahi ilaahiy u sugnaaday allaahu allah akbar wax walba ka weyn allaahu allah akbar wax walba ka weyn allaahu allah akbar wax walba ka weyn subxaanak ilaahu nastihidaadaan ku nastahaa allaahumma alla innii aniga dalamtu nafsi nafsadaydaan dulmiyey faqfir lii ii dembi dhaaf fa innahu arrintu waxa weeye laa yakfiru ma dhaafo addunuuba dembiyaalka ilaa anta adiga un maahane waxa waya dariiqadii nabiyaalku sidaasay aheed iyo saalixiinta qofkii inuu asagu naftiisa dulmi ku qiro oo yidhaha ilahu anaa nafteyda dulmiya ii dembi dhaaf ducadaas ayuu akhrisan caliy bnu abi daalib aan xadiidkaas wariyey taas waxa weye mar kastood gaadiid korto wey ducada soo socota marka ducaau safari safarka ducadiisa tan waa markaad safraydo ama gaadiid ku safar ama lugta ku safar markaad safar aadayda wey tan wuxuu leeyahay ducaau safari safarka ducadiisa wuxuu leeyahay qofku markuu safar aadayo allaahu akbar allah wax walba ka weyn allaahu akbar allah wax walba ka weyn allaahu akbar allah wax walba ka weyn subxaana aladii allihii nastihidiisa nastaha nuqsaan iyo ceeb oo dhan inuu ka hufan yahaan qira sakhara lanaa alladii allihii sakhara lanaa noo layliyey haadaa gaadiidkan wamaa kunnaa ma aanaan ahayn muqriniina kuwa awooda lahu gaadiidkan kuwa awooda ma aanaan ahayn kuwa gaadiidkan awooda ma aanaan ahayn wa innaa anagu ilaa rabbinaa rabbigeen intii kaa ayaan lamunqalibuuna u gadoomaynaa marka waxa weeyaan waa haddii marka intaas aayaddaa waxay imaanaysaa waa markaad gaadiid korayso laakiin ducadan kaleeto dhan xataa haddaad lugaynayda waa ku ducaysana fiiri waxay leedahay haddaad gaadiid korto hadaad lugaydo ducadan dambe waxa weye waad ku ducaysan laakiin taas waa markaad gaadiidka korayso oo aad ku safraydo haddaadan ku safrayn oo aad caadi magaalada udhex maraydana ducadii hore inay ku jirta waa nagii soo ogaanay oo iyadana aayadaas la akriyo laakiin labada duca isma leh waa inaad ogaato waxyaalahay ku kala duduwan yihiin waxay leedahay marka markaad safraydo allaahumma allo innaa anagu nas'aluka waxaan ku weydiisaynaa fii safarinaa safarkeenna dhexdiisa haadaa oo kan ah albira daacadaada inaad na waafajido iyo wataqwa xumaanta ka fogaanshadeeda albiri iyo wataqwa waxay ka mid yihiin kelimaadka culummadu yidhaahdaan ida ijtamacataa iftaraqataa wa ida iftaraqataa ijtamacataa haddii labadooda isku meel lagu sheego biri iyo taqwa sida hadda xadiidkan isku meel loogu sheegay macnahooda waa kala duwan yihin ama qur-aanka oo kale hadda isku meelaa mararka gabal lagu sheegaa wa tacaawanuu cala albiri wataqwa fiiri aayadaas isku meelaa lagu sheegay markaasoo kaleo isku meel lagu sheego labada kelima isku macno maahan biriga waxaa loola jeedaa daacaadkii samayntooda taqwadana waxaa loola jeedaa macaasidii ka tegiddeeda sidaas u kala duwan yihiin wa idaftaraqata laakiin haddii labada kelima ay kala tagaan oo hal mid aha la sheegay halkaas mid aha labadii macno wadata taqwo keliyaha la sheegay wanaagii samayntiisa xumaantii ka tegideeda loola jeeda biri keliyaha la sheegay wanaagii samayntiisa xumaantii ka tegideeda loola jeeda haddii mid kaliya la sheego labadii macnoba midaasa isla wadata haddii labadooda la sheegana sidaasa macnahood u kala duwan yihin allaahuma allo innaa anagu nas'aluka waxaan ku weydiisaynaa fii safarinaa safarkeenna dhexdiisa haada oo kan ah albira daacadkaagas inaan samayno wataqwa xumaanta ka tegiddeeda macdanaaba safarku ma og tahay oo iska mashaqaad badan yahay oo iska dhib badan yahay dadka daacaadka waa ka tag tagaan markay safraan marka inaad ilaahay u tala saarto ilaahay barido inuu daacaadka kuwa kuu fududeeyo xumaantana kaa fogeeyo sidaasaa la rabaa wa min alcamal camalka xaggiisana maa shay ayaan ku weydiisayna allow tarda aad raalli ka tahay ilaahu xagga cibaadada iyo camalkana waxaan ku weydiisaynaa inaadna waafajido camal aad raalli ka tahay inaan samayno allaahumma allow hawin calaynaa noo fududee safaranaa safarkeenna haada oo kan ah wadwi soo duub cannaa xaggeenna bucdahu safarkan fogaantiisa ilaahu naga soo gaabiyo naga duub ilaahu rabbi safarkan fogaantiisa iyo masaafada aanu safrayno dhirirkeeda ilaahu noo soo gaabi adigu waad awoodaa allaahumma allow anta adiga asaaxibu mid nala jira noqo fi safari safarka waalkhaliifatu midkii nooga naa'iba noqo fil ahli ehelka ilaahu waxaan ku weydiisaynaa inaad safarkana nala jirto oo nagula jirto bilxifdi waannasri wa ta'yiidi inaad nagula jirto na ilaalido oo na taageerto oo aadna waardiyeydo dadkaan ka tagnay ehelkaan ka tagnay maalkaan ka tagnayna aada noo xifdido adugu nooga naaib noqoto labadaba ilaa ada awoode saasaa leeda allaahuma allow anta adiga asaaxibu midka nala jira noqo fi safari safarka oo nagula jira bilxifdi wa ta'yiidi inaadna waardiyeydo oona taageerto ilaahu midka nagula jira noqo waalkhaliifatu midka nooga khaliifka ah oo nooga naaibka noqo fil ahli ehelkii oo noo waardiyeynayo noo xifdinaya saasaad leeda ilaahay weyna subxana wa tacala fiir alfaadaas qiimaha badan leh ayuu noo jiday le war saas dhaha idinku iskuma filmidin aan xifdiya allahu akbar waxay leedahay allaahuma allo innii aniga acuudu bika waxaan kaa magangelaa min wacthaai safari safarka mashaqadiisa wacthaaga waa mashaqada iyo dhibka min wacthaai safari safarka dhibaatadiisa ayaan ilaahayo kaa magangelaa wa ka'aabati lmandari muuqaalka doorsoomidiisan ilahu kaa magangelaa muuqaalkaygu inuu doorsoomo ka'aabada waxaa la ihahdaa tagayurka ku dhaca qofka murugo ku timid daraaddeed marka isbedel ugu yimaado mandarkana muuqaalka marka muuqaalkayga inuu isla bedelo murugo igu timid ilaahu taasaan kaa magangelaa oo wax muruga alla haygu keeni wey alla haygu keeni wa suui lmunqalabi noqoshada xumaanteedan ilahu kaa magangelaa fil maali maalku uu xumaado wal ahli ama ehelku uu xumaado ilaahu waxaan kaa magangelaa ama maal xumaaday ama ehel xumaaday inaan la soo laabto amaan u soo laabto ilahu adaan kaa magangelaa ayadoo maalku nabad qabo ehelku nabad qalo anugu aan nabad qabo ilaahu isoo celi saasaad leeda wa idaa rajaca markuu soo laabto safarka ka soo laabtana qaalahuna kelimaadkaas ayuu leeyahy wazaada wuxuuna ku siyaadin fiihina kelimaadkaas aayibuuna kuwa soo noqonayaan nahay macnaha mubtada lasoo qadarin naxnu annagu aayibuuna kuwa soo noqonayaan nahay taa'ibuuna kuwa ilaahu toobad keenayaan nahay caabiduuna kuwa ilaahay caabudayaan nahay xaamiduuna kuwa mahadinayaan nahay lirabbina rabbigeenaan mahadinayna oona soo nabad celshay cabdullaahi bni cumar ayaa weriyey radia allahu canhuma ducaau dukhuuli lqaryati tuulada gelideeda ducada loogu ducaysto awilbaldati ama magaalada halkana waxaan ka gelaynaa intaad meelaha safarka tahay markaad tuulo soo gelaydo amaad magaalo weyn soo gelaydo ducada loogu ducaysto ducaau dukhuuli lqaryati tuulo gelideeda ducada loogu ducaysto awilbaldati waxa weeyaan kufaartii hore iyo gaaladii hore intay masaafirka yihiin meel hadday degaan waxa weyan maadaama ay gaalo yihiin waxay magan geli jireen oo tala saara jireen jinniga iyo shayaadiinta meeshaas degan midka madaxda u ah acuudu bisayidi hada alwaadi ay dhihi jireen waxaan magan gelayaa sayidkan jinniga degan midka madaxda ka ah min sufahaai qowmihi jinniga kuwiisa mooryaanta ayaan ka magan geli saasay dhihi jireen mushrikiintu maadaama saas ay dhihi jireen adiga waxaa lagaa rabaa tuulo kasta magaalo kasta jinni iyo insiga mooryaantooda inaad ka magan gasho allah rabalcaalamiin oodan makhluuq magan gelin taasaa lagaa raba wuxuu leeyahay qofku markuu magaalo soo galo allaahuma raba asamaawaati sabci wamaa adlalna allaahuma alla raba asamaawaati ciraryaalka allah abuurtayo ciraryaalka sabci toddobada iyo wamaa adlalna waxay hareeyeen waxa toddobada samo ka hooseeya wey oy harka u yihiin oy dalladda u yihiin waraba al aradiina dhulalyaalka allah abuurtayo dhulalyaalka sabci toddobada iyo wamaa aqlalna waxay xambaareen dhulalyaalku dhulalyaalku wax ay xambaarsan yihiin oy sidaan dhulalyaalka wax alla waxa dhulka kor saaran dhulkaa sida soo maaha haye kulli marka waxa cirka ka hoosey iyo waxa dhulka ka koreeya dhammaanaad ilaahay ka magan gelin ogow wa raba shayaadiini shaydaanada rabbiga abuurayo iyo wamaa adlalna waxay baadiyeeyeen wax wax dhibaa mogta waa shayaadiinta iyo waxay baadiyeeyeen allihii abuurtaad marka ka magangeli waxaa leedaha wa raba shayaadiin shaydaanada rabbigii abuurayo iyo wamaa adlalna waxay baadiyeeyeen wa raba ariyaaxi dabaylaha rabbigii abuurayo iyo wamaa dareyna waxa dabayluhu firdhiyeen as'aluka waxaan ku weydiisanaa khayra haadihi alqaryati tuuladan aan gelayo khayrkeeda ama magaaladan aan gelayo kayrkeeda taasaad weydiisan wa khayra ahlihaa dadka degano ehelkeeda ilaahu khayrkoodaan ku weydiisana khayrkooda isoo xiji wa khayra ma shay kayrkiisaan ku weydiisana fiiha magaalada ku sugan wa acuudu bika alla waxaan kaa magan galaa min sharihaa tuuladan sharteeda wa shari ahlihaa ehelkeeda shartooda wa shari maa fiihaa wax alla waxa magaaladaas ku sugan shartoodan kaa magan galaa xadiidkaas waxaa wariyey suhayb ibnu sinaan arruumi radia allahu tacaala canh duca aad u qaybo badan wey waxay leedahay ducaau dukhuuli suuqi suuqa gelidiisa ducada loogu ducaysto halkan waxaan ka gelaynaa ducada qof markuu suuqa gelayo uu ugu ducaysto ducada markuu suuqa gelayo uu qofku ugu ducaysto halkaan ka gelaynaa wuxuu qofku leeyahay laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyii wa yumiit wa huwa xayun laa yamuut whuwa xayun laa yamuut biyadihi lkhayr wahuwa calaa kuli shayin qadiir wuxuu leeyahay laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahane waxdaw keligiis xaalu yahay laa shariika mid la wadaagan lahu alla uma sugnaan lahu alla kaliyaha almulku boqortooyo u sugnaatay walahu alla kaliyaha alxamdu mahad u sugnaatay yuxyi alla waa nooleeya wa yumiitu asagaa wax dila wahuwa alla xayun waa midka noolahan dhimanayn laa yamuutu ma dhinto biyadihi gacantiisaoo kaliya a alkhayru khayrku ku jira wa huwa calaa kuli shayin wax walbaba qadiirun alla waa midka awooda cumar bnu lkhadaab ayaa wariyey weliba xadiidkaas waxaa ku jirtay qofka suuqa gala ee yidhaahda kataba allaahu lahu alfa alfa xasana wa maxaa canhu alfa alfa sayi-a wa rafaca lahu alfa alfa daraja qofka suuqa gala ee ducadan yidhahda suuqu badanaaba waa meel qaflo oon alla lagu xusin oo badanaaba shaydaanku uu sayidka yahay waana dhulka ilaahay meesha alla ugu necab yahay sida masaajiddu u tahay meesha alla ugu jecelyahay dhulka suuqa alla ugu necab yahay dhulka qofka marka meeshaas alla kusoo xasuustay alla ku xusa waxaa loo qoraa kun kun xasano hal malyan oo xasano macnaha hal malyan oo dembina waa laga tiraa hal malyan oo darajana waa la dalacsiiyaa marka waa arrin aada u weyn sababtaa meesha dadku badanaaba kuma xusaan alle adducaa-u ducada lagu ducaysto idaa tacisal markuubu marka daabaddu ay simbirraxato halkan waxaan ka gelaynaa daabadii qof ku saarnaa hadday wax ku yimaadaan xoogaa simbiri xato oo maalan waxa weyaan ratiu saarnaa waa kufay ama farasu saarnaa xoogaa waa kufayo ama baaburu saarnaa lugaa u baxday ama waa taayira ka qarxay ama siyu u liicay oo xoogaa jiricu dhinac u yidhi oo dhinacu u liicay markaasoo kale badanaaba waxa qofka dafiinka ku ah oo ku aasan oo xaqiiq ahaan uu aaminsan yaho ku tiirsado a banaanka usoo baxa maxaa yal si shucuur la-aan isagoon iska jirin ay arrintu kadaahay ku imaanayn markaasuu sidaasu u socda haddii faraskii uu lug uba lug uu ka simbirixado ama gaarigii taayir u baxo hadduusan barogmano khatar kale imaano xoogaa laakiin la sigto qofka wixii ku qarsoonaayu banaanka usoo bixi qofkii mushriga ahaa markaas isma qari karo waa inuu shirkigiisii ku dhawaaqo oo u yidhaha sheh cabdulqaadir o sheekh cali maayo sheekh uweyso sheekh ooyaayo sheekh murjaano sheekh cali samataro waa inuu qayla dhaamiyo shirkigiisii la qayla dhaamiyo mushrigii isma qari kara markaasoo kale qofkii muwaxidka ahaana dareen la-aan si shucuur la-aan hal mara lasoo boodin allahu akbar ama u leey ama wuxuu leey bismillaah u leey bismillahi ana suna bismillaah inuu yidhahdo ama ilaahow inuu yidhaahdo oo allah uu qayla dhaansado markaasoo kale marka midda sunadaana waxay tahay bismillaah inuu yidhahdo markaasoo kale horta markii xoogaa uu gaadiidkii adsareed culays ku yimaado wuxuu ku yidhi adducaau ducada lagu ducaysto idaa tacisa markuu simbiriraxdo oo xoogaa lagu u baxdo almarkuub daabadii la saarnaa wuxuu leeyahay bismillaah uu leeyay xadiidkaasna usaamatu ibni cumayr ayaa wariyey weliba xadiidka tamaamkiisa ama dhammaystirkiisu wuxuu ahaa wuxuu yidhi usaamatu ibni cumayr nabiga sala allahu calay wasalam daabaduu saaran yahaan gadaal ka saarnaa daabadiya xoogaa simbiriraxatay markaasaa idhi yidhi tacisa shaydaanu shaydaanaa halaagsamay markaasaa nabigu yidhi laa taqul tacisa shaydaanu waxba ha dhihin shaydaana halaagsamay fa innaka idaa qulta daalika tacaadama haddaad sidaas tidhaahdo shaydaanku wa isla weynaana wuxuu leeyahay marka wa isla weynaana xataa yakuuna mithla albeyti ilaa uu gurigaas la ekaado wa yaquula uu yidhaahdo biquwatii xoggaygan kula simbirixiy haddaad isagii inaad geysto isku malaynaa dhibkaan walaakin qul bismi illaahi dheh fa innaka idaa qulta bismi llahi markaad ilaahay ku tiirsato tasaaqara waa yaraana shaydaanku xataa yakuuna mithla dubaabi ilaa uu tixsin la ekaado markaa saas dheh yidhi nabiga sala allahu alay wasalam waxaa tiraa bismi llahi haba xataa shaydaana simbirxiye iyo hadhihin maxaa waa isla weynaana inuu wax dhibi karo isku haysana markaa sidaas wey ducaau lmusaafiri qofka musaafirkaa ducada ugu ducaynayo lilmuqiimi qofkii negi qofka safraya dadka uu ka tegayo inuu duceeyaa la rabaa yuu uga tegin waa inuu alla uga tagto fiiri ducaau lmusaafiri qofka musaafirkaa ducada u ducay lahaa lilmuqiimi ka negi oo uu ka tegayo wuxuu leeyahy astawdicukumulla ilaahay baan inuu inin ilaaliyo ka aan weydiisana astawdicukumulla ilaahan weydiisaa inuu inin ilaaliyo alladii allaha laa tadiicu aysan dayacmin wa daa'icuhu ammaanooyinka looga tagtaa ilaaha ammaanooyinkiisu aysan dayacmin allahaasaan weydiisaa inuu inin ilaaliyo xadiiskaas abu hureyra wariyey nabigaana yidhi sala allahu alay wasalam qofkii doona inuu safro sidaasa yidhaahdo ko midka muqiimkaana qofka safraayo inuu u duceeyaa la rabaa laftirkiisu in la waardiyeeyuu rabaa ducaau lmuqiimi qofka negi ducada ugu ducay lahaa lilmusaafiri qofka safraa qofka muqiimka ee aan isagu safrayn midka safraaya waa inuu duceeyo wuxuuna leeyahay astawdicula ilaahay baan ka ilaalin dalbaa inuu ku ilaaliyaan ka dalba astawdicullah ilaahay baan ka dalba inuu ilaaliyo diinaka diintaada wa amaanataka amaanadaada wa khawaatiima camalika iyo camalkaaga khaatimooyinkiisa intaba inuu waardiyeeyo ilaaliyaan ilaahay weydiisana xadiidkaas cabdullahi bni cumar ayaa wariyay radia allaahu canhuma sidaas ayaa la rabaa wuxuu kaloo dhihi kara ducadan iyaduna suganta inaad tirahdo qofka safra ugu ducayd oo tirahdo zawadaka allaahu taqwa ilaahay cabsidiisa allaha kugu saado wa gafara dambaka dembigaagana allaha dhaafo wa yasara laka alkhayra khayrkana allaha kuu fududeeyo xaydu maa kunta meel alle meeshaad joogtaba weliba xadiidkan sababulwuruudu lahaayo ninaa u yimid nabiga sala allahu caleyh wasalam markaasuu yidhi rasuulka allow inaan safraan rabaahe zaad isiyo isaad markaasaa nabigu yidhi zawadaka allahu taqwa ilaahay cabsidiisa ha kugu saado markaasaan saxaabigu yidhi zidnii rasuulka allow ii siyaadi markaasuu yihi waqafara dembaka dembigaagana allah dhaafo markaasuu saxaabigu yidhi zidnii ii siyaadi markaasaa nabigu yidhi sala allahu alay wasalam wayasara laka alkhayra xayumaa kunt marka qofkii safraya saddexdaas inaad ugu ducaydo iyadana waa sunno anas ibnu maalik aana xadiidkaas wariyey altakbiiru allahu akbar in la yidhaahdo waatasbiixu subxaan allahi in la yidhaahdo fii sayri safari safarka socodkiisa halkan waxaan ka gelaynaa intaad iska socoto oo aad masaafirka tahay ma ahan inaad waxa weeyaan iska aamusan tahay sunnaa waxa weeyaan lagaa raba inaad noolaydo ood ku dhaqanto waxa weeyaan marka meel dalcada aad koraydaan oo kor aad u socotaan ama baabuur saarnow ama diyaarad saarnow ama waxa weeyaan faras saarnow mar koraad u socotaa marna hoos u socotaa diyarda lafkeedu maray kor u socotaa oy samada xaggeeda usii socotaa marna way soo hoobanaysaa mar alla markii waxa weeyaan kor aad u socotaan oo daabadaad saaran tahay kor kula aado wa meel dalcadaad koraydaan buuraad koraydaan haddaad baabuur saaran tihiin oo kalena waxa weeyaan allahu akbar aad leedihin oo waxaad leedihiin wey allah wax walba ka weyn haddaan buur korayno hadday wax kasta tahay wax walba alla ka weyn allahu akbar allahu akbar allahu akbar aad leedahay hoos hoobaad haddaad aragto iyadoo hoos loo hoobanayo dee nuqsaan iyo hooseyn alla waa ka nastaanya waxaa leedahay subxaan allah subxaan allah subxan allah ad leedahay marka hoos loo hoobana markii toos si diritaal loo soconayana adkaaga adkaarahaaga kaleeto carab iskaga hayso atakbiru allahu akbar in la yidhaah iyo watasbiixu subxaan allahi fii sayri safari safarka socodkiisa qaala jaabir wuxuu ihi radia allahu canhu kunnaa waxaan ahayn idaa sacidnaa markaan korno oo meel dalcada korayno kabarnaa allahu akbar aan dhihi jirnay wa idaa nazalnaa markaan degno oo meel hoobada aan u hoobanaynana sabaxnaa subxaan allahi ayaan dhihi jirnay jaabir bn cabdillah xadiiskaas wariyey radia allahu tacaala canhu ducaau lmusaafiri qofka musaafirka ducadu ku ducaysana idaa asxara markuu aroortii galo asxara macnaheed waxa weya dakhala fi saxari wey markuu aroortii galo asxara macnaha asxara macnaheed waxa weeye dakhala fi saxari markuu aroortii galo ducada uu ku ducaysana qofka musaafirka wuxuu leeyahay samaca saamicun bixamdi illaahi wa xusni balaa'ihi rabbanaa saaxibnaa wa afdil calayna caa'idan billahi min annaar samaca oo miimtu shidan tahay ayaa soo aroortay macnaheeduna waxa weeye samaca saamicun mid maqlaya ama dhagax ha ahaado ama geed ha ahaado ama malag ha ahaado midkii maqlayaa ha gaarsiiyo qeyrkiis bixamdi illaahi allah mahadintiisa inaan alla mahadinayo wa xusni balaa'ihi iyo allah nicmadiisa uu iigu namceeyey inaan ku mahadina calayna korkeenna waxaa kaloo soo arooray samica saamicun inaysan shidnayn facilina ay tahay samica saamicun markaasna waxa weeyaan samica markhaatiha ka noqda saamicun mid markhaati noqonaya bixamdillaah ilaahay inaan mahdinayo ha ka markhaati noqdo saasay noqo samica markaa shahida shaahidun waa labadaas macnu ayuu imaam nawowi raximah llahu tacaala uu ku ayuu ku fasiray maaa waxaa leedahay rabbanaa rabbigeeniyo wa saaxibnaa mid nala jira noqo mid nala jira oo xifdigiisa iyo ilaalintiisa nagula jira noqo wa afdil calaynaa ilaahu nagu tafadul oo wax dheeraada oo aanaan mudan iska kaanasi aquulu dalika sa aquulu haadaa saasaan leeya soo qadaro caa-idan taasaad ka xaalaynayn jumladaad soo qadarato aquulu macnaha waa markaad laqbaynaydo markaad ku ducaysayda alfaadaana laqriya sida u qoran taha waxaad leedahay aquulu haadaa saasaan leeyahay caa-idan xaala aan magangelayo billaahi allah min annaari naar aan ka magangelayo rabbigii anoo naar ka magangelaya ayaan saas leeyahay adducaau ducada lagu ducaysto idaa nasala qofku markuu dego mansilan meel la dego fii safarin safar dhexdiisa uu ku dego ow kayri kayrkiis halkan waxaan ka gelaynaa ducadii uu qofku ku ducaysa lahaa markuu meel dego marka meeldegidda ma ahan waxa weeyaan markii aad waxa safar tahay kaliya adoo safar aad magaalo degtay meel banaanaad degtay iyo adoo caadiya waa soo guurtay guriyaad degtay baqaaraad degtay dukaanaad degtay waxa weeyaan magaalaad ka guurtay magaalo kalaad degtay waa isku mid baadiyaad degtay berin cilaahaad degtay waa isku mid miyi iyo magaalo safar iyo iqaamo meel alla meeshii aad degto markaad meel degto dad guri cusub degto dad magaalo cusub degto iyo dad berin cusub degto waxa weyan ducadan waad ku ducaysan qofku marku u meel dego ama safarahaad amayuu ahaana ayuu ku ducaysan waxaa leedahay acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaqa acuudu waxaan magangalaa bikalimaati illaahi ilaahi kelimooyinkiisa kelimooyinka ataamaati dhamayska tiran min shari maa shay shartiisaan ka magangelin khalaqa ilaahay uu abuurtay saasaad leedahay xadiidkana tamaamkiisa ama dhamaystirkiisu wuxuu ahaa nabigaa yidhi sala allahu caleyhi wasalam man nazala manzilan huma qaala qofkii meel dega ee yidhaahda acuudu bikalimaat illaahi taamaati min shari maa khalaqa qofkii inta meel dega yidhaahdo lam yadurahu shay-un shay ma dhibo xataa yartaxila ilaa uu ka guurayo min manzilihi meeshiisa daalika kaas ilaa uu meeshaas ka guuro wax dhibaa ma jiraan saasaa nabi maxamed yidhi sala allahu caleyh wasalam marka waa faa-iido weyn wey xadiidkaasna waxaa weriday saxaabiyadda la yidhahdo khawlatu bintu xakiim radia allahu canha ducaau rujuuci soo laabashada ducadeeda mina safare safarka laga soo laabto qofka safar hadduu ka soo laabto ducadii uu ku ducaysa laha ilaahay ku xusi lahaa yukabiru allahu akbar ayuu leeyahay calaa kulli sharafin taag dhammaantiis meel taaga mar alla markuu marayo allahu akbar uu leeyahy halaata takbiiraatin saddex goor u takbiirsan oo allahu akbar leeyahy uma yaquulu wuxuu leeyahay laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo cibaadada mudanu ma jiro ila allahu allah maahane allah marka laga reebo in alla inta kaleo la cibaadada gardara loo caabudine cibaadada ma laha xaq uma laha mana mudna waxdahu alla keligiis xaalu yahay oon cid cibaadada laluhu jirin cid kaloo cibaada mudanu ma jirto laa shariika mid la wadaaga lahu alla uma sugnaan lahu alla kaliya almulku boqortooyaduu sugnaatay walahu alla kaliya alxamdu mahaduu sugnaatay wa huwa ilaahay baa qadirun awooda calaa kulli shayin wax walbaba aayibuuna annagu waa soo laabaynaa taa'ibuuna ilaahaanu toobad keenaynaa caabiduuna lirabbina rabbigeen ayaan caabudaynaa xaamiduuna waxaan mahadinaynaa rabbigeen xaamiduuna waan mahadinaynaa lirabbina rabbigeen sadaqa allaahu ilaahay waa ku run sheegay wacdahu fii wacdi ballanqaadkiisii uu nabigiisa u ballanqaaday iyo mu'miniinta inuu u gargaarayo ilaahay waa ku run sheegay wa nasara cabdahu addoonkiisa ilaahay waa u gargaaray wa hazama alaxzaaba isbahaysatadii gaalada isbahaysatayna ilaahay waa jebiyey waxdahu keligiis xaalu yahay xadiidkaas cabdullaahi ibni cumar ayaa wariyay radia allaahu canh waxaana xadiidka ku jirtay cabdullahi ibni cumar inuu yidhi nabigeena sala allahu calay wasalam hadduu ka soo laabto duulaan oo u gaalo ku duulay ama uu ka soo laabto xaj ama cumro nabiga wuxuu akhri jiray adkaartaas sidaasuu dhihi jiray maa yaquulu wuxuu leeyahay man ataahu qofku u yimaado amrun arrin arrinkaasoo yasuruu farxad geliya oo amase yakrahu uu dhibsanaa qofka muuminkaa hadduu u yimaado arrin uu ku farxo uu loo soo sheego ama uu ogaado ama arrin uu ka murgo loo sheego muxuu samay taas wey arrin aad ku farxda ad aad hesha oo waa qur-aankii dhammayd waa farxad weyn kitaabkii cilmiga aha ayaa kuu dhammaaday gaaladii yaa la jabshay muslimiintii yaa gargaarsaday maalkaagiiyood u cabsayda ilaahay kuusoo badbaadiyey waxa weyan duriyo dayiba caruura alla kusiiyo farxadaad heshay waxa weeyaan adduuniya akira intuba wey waxa weyan arrin uu ku farxo qofka markuu yimaado ama arrin ka naxo muslimkiiyaa jabayu maqlay gaalada yaa muslimkii dhibaato ugeysato maqlay waxa weeyaan ama maalkiisiiyo baaba-ayuu maqlay ama ehelkiisiioo dhibaata soo gaartay wax uu ka naxu maqlay muxuu leeyahy kaana nabiga wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa ataahu markuu u yimaado alamru arrin arrinkoo yasuruu farxad gelinaya arrinuu ku farxaa markay u timaado qaala wuxuu nabigu dhihi jiray alxamdu lilah mahad allah iskale alladii allihiya mahadle binicmati barwaaqadiisa tatimu ay ku dhammaystiranto asaalixaat waxyaalaha wan wanaagsan wax alla waxa wanaagsan nimco ilaahay kuu galay kuugu dhammaystirantay daad qur-aanka dhammayd daad kitaab dhammaysatay dii ilaahay weynaa adduunyadaada kuu hagaajiyey daad cadow ilaahay kaa guuleeyey kulli nicmada aad gaartay ilaahay nicmadiisa iyo fadligiisay kuugu dhammaystirantay wa idaa ataahu markuu nabiga u yimaado alamru arrin arrinkaasoo yakrahu uu dhibsanayo qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu lilah mahad ilaahay baa iska leh calaa kulli xaalin mar kastaba haddii dhibna soo gaaro iyo haddii wanaagna soo gaaro xaalad kastaba ilaahay waa mahadsan yahy xadiidkaas caaisha binti abi bakr sidiiq ayaa wariday radia allahu tacaala canha fadlu salaati salliga fadligiisa cala nabiy nabiga lagu saliyo sala allahu calayhi wasalam halkan waxaan ka gelaynaa fadliga nabiga lagu saliyo sala allahu calayh wasalam qaala nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man sallaa calaya qofkii ugu salliya salaatan hal salli sala allahu allah ku salliya calayhi korkiisa bihaa bisababihaa salligaa sababtiis cashran toban goor hal mar qofka igu salliya waxay sabab u noqotaa toban goor ilaahay inuu ku salliyo u fiirso waa arrin weyn marka qof la yidhi ka warran allah kugu sallinaya marka qofkii nabiga sala allahu alay slam markuu salliyo toban goor alla ku salli marka alle inuu ku salliyo nabigiisaana loo sheegay dadka nabiga ku salliyana ilaahay waa ku salliya mu'miniinta alla waa ku salliya maxaa marka loola jeedaa allah ku salliya cid makhluuqa ka mid a malaa'igta ku sallidase maxaa loola jeedaa ilaa wladii yusali alaykum wamalaaikatu wladii yusali calaykum wamalaaikatu ilahay wuxuu sheegay muminiinta nabiguna inuu waa ilahay noo sheegay ilahay wuxuu noo sheegay qur-aanka in uu ku saliyo asaga iyo malaaigtiisu waa muminiinta fiiri huwa aladii yusali calaykum wamalaaikatahu ilaahay waa midka idinku salinaya asaga iyo mala'igtiisuba alla wuxuu noo sheegay nebigiisa inuu ku saliyo asaga iyo mala'igtiisu in allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna cala nabiy hadda xadiidkana waxaana kuu sheegay qofkii nabiga ku saliya in ilaahay ku salinayo marka salligaas alle maxaa loola jeedaa malaaigta salligeedase maxaa loola jeedaa imaamu tirmidi sunankiisa wuxuu yihi sufyaan thawri waxaa laga wariyey iyo culimo badan oo kale salaatu rabbi alraxma ilaaha u naxariistaa loola jeeda salaada alle wa salaatu lmalaaikati istikfaar malaaigta salligoodana dembi dhaafay ilaahay u weydiida saas wey saas ahlcilmiga gobola ku fasiray imaamu lbukhaarina saxiixiisa waxa weyan wuxuu yihi qaala abulcaaliya salaatu llahi hanaauhu calayhi cinda almalaaika wa salaatu lmalaaikati ducaa waxa weeyaan allah ku saliyo macnaheeda waxa weyan allah malaaigta agtooda ku ammaana weeye malaaigtaa ku salidana waa u ducaydaa weeye sababtoo ah raxmadda dee dad badana loo naxariistaa tan waa macno kasii gaarsan waana macnaha ugu sawaabsan tafsiirkaas oo saxiixulbukhaariga ku yaala oo abulcaaliyo taabici ah waxa weeyaan qowlkaas uu ku fasiray ah xadiidkaas abu hurayra wariyey oo ah man sallaa calaya salaatan sala allahu calayhi biha cashra waxaa wariyey abu hurayra radia allahu canhu oo nabiga wariyey wa qaala nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu alay wasalam man sallaa calaya qofkii ku saliya salaatan sala allahu calayhi biha cashra wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laa tajcaluu qabrii qabrigayga ha ka dhiganina ciidan ciid ha ka dhiganina wa salluu calaya igu salliya fa ina salaatakum salligiina tabluqunii way soo gaaree xaysu kuntu meel alla meeshaad joogtaan nabiga sala allahu alay slam wuxuu yidhi qabrigayga ha ka dhiganina ciid meel oo markaad nabiga inaad ku salidaan u baahataan aad soo aadaan tirada sidaa nabiga ugu saliya qabrigiiyan tegin taas uma baahnidid meel alla meeshaad joogtaan igu saliya salligiin waa isoo gaara huyiri nabiga sala allahu alay wasalam nabigana malaa'igaa soo gaarsiinayda qof qof ummadiisa kamida markay ku saliyo waxa weeyaan qof ummadiisa kamida markuu nabiga ku saliyo nabigaas waxaa gaarsiinaya salligaas malag ilaahay u xil saaray waana noo soo socda xadiidkeeda xadiidkan marka fiiriya laa tajcaluu qabrii ciidan qabrigayga ciid ha ka dhigan inuu nabigu yihi sal la ala ciid maxaa la ciid waxaa la ihahdaa maa yacuudu wayatakarar waxa soo laalaabta meel oo waxa weeyaan bishiiba mar layskugu yimaad oo lagu xafladeeyey sida ciiddu ila ciiddu sanadiiba maray soo laalaabataa ama ta usbuuciiba mar layskugu yimaad ama bishiiba mar layskugu yimaad ama sanadiiba mar layskugu yimaad oo lagu xafladeeyo sida ciiddii oo kale saas ha ka dhiganina saasuu nabigu leeyay sala allahu alay wasalam sidaasayna ahlucilmigu xadiiska u sharxaan oo ahlucilmiga markay sharxayaan mid kasta badanaaba macnahaas wuu tusaaleeya mathalan asheikh cabdira'uuf almunaawi ashaafici imaamka shaaficiga ah ee kitaabka laha faydulqadiir iska leh markuu sharxaya xadiidkan wuxuu yidhi laa tatakiduu qabri ciidan macnaheed waa maxay wuxuu yidhi laa tatakiduu qabrii madhara ciidin wa macnaahu nahyu can اlijtimaaci liziyaaratihi ijtimaacahum lilciidi imaa lidafci اlmashaqati ow karaahati an yatajaawazuu xadda tacdiim wuxuu yidhi xadiidka macnihiisa waxa weeye qabrigayga laa tatakiduu qabrii madhara ciidin qabrigayga ha ka dhiginina muuqaal ciideed oo kale oo sida ciidda loo faysteeyo oo layskugu yimaado saasoo kale qabrigayga siyaartiisa ha ka dhiganina wuxuu yidhi wa macnaahu xadiidka macnihiisuna waxa weya annahyu reebid nabigu naga reebaayo canilijtimaaci in layskugu yimaado liziyaaratihi ziyaaradiisa nebi maxamed wuxuu reebayaa in siyaaradiisa layskugu yimaado taasuu reebid ijtimaacahum lilciidi sida dadku ay ciidda iskugu yimaadaan in qabrigiisa layskugu yimaado siyaaradiisa taasaa nabi maxamed diidaya sala allahu caleyh wasalam markaasu wuxuu yihi cillada ilaahay baa garan maxaa nabigu u diiday ilahay baa garanaya laakiin laba cillaa dhici karta mid waxay tahay imaa lidafci lmashaqa dhibka inuu ummadda u diidayo oo waxa weyan xafladayntan iyo maalinkaas ila maal iyo qarash iyo waqti u baahan tahay ko o amase karaahata an yatajaawasuu xadda tacdiimi weyneynta ay nabiga weyneynayaan in inta ku xadgudbaan ilaa dad badanaa ku gaaloobay nabiyaal iyo saalixiin ay inta weyneeyeen weyneyntii xadkii makhluuqa ka saareen ay xadkii ilaahay gaarsiiyeen saasayna gaalo ku noqdeen oo hadda kiristanku maxay ku gaaloobeen so nabi ciise ay ku xadgudbeen maaha taasoo kalea nabiga uga cabsaday sala allahu alay wasalam ciladaasna way dhici kartaa wey halkaas marka wax kaaga caddaatay inay mamnuuc tahay oy xaaraam tahay in la yidhaahdo siyaartii nabigaah la iskugu yimaado sala allahu caleyh wasalam hadda ka waran marka siyaaraha kale haddii tii nabiga nabigu diiday tiisii qabuuraha kaleeto ee waxa weeyaan dadka kaleeto ee ama awliyada alle ha ahaadeen ama waalidiintii ha ahaadeen ilaahay baa garanaya cidda weligiisa ah ee ka waran haddii la iskugu yimaado oo la yidhaahdo waxa weeyaan qabrigiisi aa la iskugu tegin o oo xaflad sida ciiddii oo kale sanadiiba mar aa la iskugu tegin ka war waxaa la yidhahdaa weyshe gawrac dibigu ha quustee haddii nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu diiday qabrigiisii in la iskugu tago oo xaflad weyn sanadiiba mar lagu sameeyo inta kale waa min baabil owla in la diidayo way kasii habboonta in la diido waana midda maanta ummaddu ku fidnoobeen oo nabigu iska hadli mayne waxa weeyaan wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa nabiga sala allahu calay wasalam iska hadli mayne wuxuu ku hadlayaa waa waxyi rabulcaalamiina u waxyoonayey waxaana uu ka digayey in ummaddu ku fidnoobaan sida maanta loogu fidnoobay qabuurahaas maanta waad ujeedaan waxa weeyaan qubuuraha oo soomaalidu ay caabudaan sida waxa weeyaan kan uways oo sheekh uways dheere kiisi oo kale siday u caabudaan sida la iskugu tago sanadiiba waxa weyan ciidda carafa sida la iskugu tago si ku dhow ayaa la iskugu tagaa noocaas oo kaleeta wey sheekh cali maaye waxa weya sheekh uways waxa weeyaan kulli waxa weeyaan cali samatar sheekh cali samatar kulli soo tiri lama tiri karo waa wada nuucaas sheekh nuur xuseen waxa weeyaan nuucaas weeye taas weeye waxaa nabigu diidaya sala allahu alay wasalam haddii nabigii la diiday shiikaas kalena lama ogola awoowaha lama ogola ayeeyadaa qabrigeeda laiskugu taga lama ogola macallin qabrigiisa laiskugu taga lama ogola waxaasoo dhan waa dariiq shaydaan ee dariiqii ilaahay ma ahan marka haddaad adigu nabidiid tahay meeshaas ka xafladee haddaad nabigii nin ogol tahayna ilaahay weynaa iyo rasuulkiisa adeec oo xafladaas ha ka qaybgeli waxaa ku darsan shilin ha usoo dirin dhaqaal ha ku taageerin haddaad waxa weya qof khayr letoo nabigii ogol sala allahu alay waslm amarkiisa qaado nahyigiisa qaado ka fogow wixii kaa yeelayana ka reeb ilaa nabi maxamed aa diiday saa darteeda aimada muslimiintu ay u caddeeyeen alxaafid waxa weya cabdira'uuf munaawi faydulqadiirka wuxuu yidhi yuukhadu minhu ana ijtimaaca alcaamati fi bacdi adrixati alwliyaai fii yowmin aw shahrin makhsuusin min asanati wayaquuluuna hada ywmu mawlidi shayki wayakuluuna wayashrabuuna warubamaa yarqusuuna manhiyun canhu sharcan wacalaa weliyi sharci radcuhum calaa dalika wa inkaaruhu calayhim wuxuu yidhi cabdira'uuf munaawi kitaabkiisa faydulqadiirka juska afraad safxada boqol sagaashan iyo saddex wuxuu yidhi yu'khadu waxaa laga qaadaa minhu xadiidkan ana ijtimaaca alcaamati caamada iskumaatinkeeda fiiri wax culumo samayda maahanuu kuleeyay culummo sidaas daraaddeeda waxaas wax samayn hadaad aragta culummo lama dhihi karo wuxuu yidhi caamada kulamada ay sameeyaan fii bacdi adrixati alwliyaai awliyada qabuurahooda gobol ka mida ay ku sameeyaan fii yowmin maalin ay ku samaynayaan aw shahrin makhsuusin maalin la yaqaano sanadii ka mid ah ama bishii ka mid ah maalin gooni ah ama bil gooni ah ayay ku samaynayaan oo mina sanadi ka mid a sanadka bil ka mid a ama maalin gooniyaba wa yaquuluuna waxay leeyiin haadaa yowmu mawlidi shayk maantii shiiku dhashay wey maanta ama waa maantuu dhintay qaarna yidhahdaan wuxuu yidhi shiiku wayaakuluuna weliba cuntay halkaas ku samaynayaan oo cunayaan wayashrabuuna waa cabayaan wa rubamaa yarqusuuna inay kaa sii daraana dhacdo oo intaas wax ka daran sameeyaan oo waa maxay inay xatreeyaanaba dhacdo yidhi allah waxaad moodaa inuu tilmaamaayo kuwaan halkaan ku aragnay kuwa laftirkooda inuu tilmaamayaad moodaa inta cunaana cebaanay xatreynayaan intii uu shiiku sheegayay samaynayan ka war wuxuu yidhi shiiku manhiyun canhu arrintaas waa wax la reebay sharcan sharci ahaan waa mamnuuc wa calaa weliyi sharci qofka sharciga ilaalintiisa mas-uulka ka ah waa madaxweynaha muslimiinta waajib waxaa ku ah radcuhum inuu ka celiyo calaa dalika arrintaas wa inkaaruhu inuu ku inkiro calayhim korkooda waajibay ku tahay waxaad ka fiiridaa safxadan kuu sheegay mujaladkan kuu sheegay faydulqadiirka culummo fara badan oo kalena way ka soo guuriyeen sida saaxibu cawnulmacbuud oo kaleeto baabu ziyaarati lqubuur uu kusoo guuriyey mujaladka lixaad safxada laba boqol safxada labaatan iyo saddex weeyaba mujaladka lixaad labaatan iyo saddex baabu ziyaarati lqubuur wuu kusoo guuriyey saaxibu cawnulmacbuud weliba waxaad ku garan raqamka xadiidka cawnulmacbuudka xadiidka abu daawuudka raqamka ah laba kun afartan iyo labo xadiidka sharxiisu kusoo guuriy marka waxaa kaloo kasoo guriyey mulla caliqaari kitaabkiisa la yhaha mirqaat lmafaatix sharxu mishkaat masaabix hadalkaas ahlucilmiga aad ayay u jeclaysteen waxa weyan xukunkaasna sidaas ayay u taqriiriyeen marka qof kasta oo muslima waa inaad ogaataa waxa weya qabuurahaas lagu shirayo oo xaflada loo samaynayo ciidda inaysan diinkii nabiga ka mid ahayne nabigu diiday sala allahu caleyh wasalam wa qaala nabiga wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam albakiilu bakiil man qof weeye dukirtu cindahu agtiisa laygu xusay oo falam yusalli calaya aan igu salin bakiil ma taqaanaan waa qofka nebi maxamed agtiisa inta lagu xusay aan nabiga ku salin nabi maxamed saasuu leyahy sala lah alay slm bakiil waxaa qofka agtiisa laygu sheego oon igu salin halkaas marka maxaad fahamtay haddaad nabiga magaciisaba maqasho sala allahu caleyh wasalam ku salli nabiga abaalmarin weynaad leeda toban goora alla kugu sallina ku salli marba haddaad nabiga magaciisa maqasho sala allahu alay wasalam bakiil ata haddii kale mulla calilqaari xadiiskaas markuu sharxay wuxuu yidhi qofkaan nabiga ku sallin bakiil weeye sababto aan naftiisa wuxuu ka manciyey inuu beeg weyn ama nasiib weyn inuu qaato naftiisuu ka manciyey ilaa haddii hal mar uu ku sallila toban goor alla ku sallina marka nimcadaas weyn way seegtay naftiisa isaga uga bakiilay naftiisuba uga uga bakiilayba sidaasoo kale cabdira'uuf munaawine wuxuu yihi falam yusalli calaya waxa weeye liannahu bakila calaa nafsihi xaysu xaramaha salaat allahi calayhi cashran waa bakiiluu yidhi maxaa yele naftiisu uga bakiilay toban goor in alla ku saliyo hal mar hadduu nabiga ku salli lahaa sala allahu aleyh wasalam marka waa arrin weyn inaad mar kastood nabiga magaciisa la sheego qofka inuu ku saliyo alla rabaa xadiidkaas caliy bn abi aalib ayaa wariyey wa qaala nabiga wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam ina lilah ilaahay waxaa u sugnaaday malaaikatan malaaig malaaigtaasoo sayaaxiina wareega fil ardi dhulka ilaahay wuxuu iska leeyahay malaaig dhulka wareega malaaigtaasoo yuballiquunii isoo gaarsiinaya min ummati ummadeyda asalaama salaamta iga soo gaarsiinaya malaaigtaas shaqadoodu waxay to ilahay uxul saaray qofkii ummadeyda ka mid aho igu saliya inay isoo gaarsiiyan yidhahdaan hebel hebel aa kugu saliya nabiga suubano sala allahu caleyh wasalam xadiidkaas marka fiiri laba faa-iido waaweyn uuna tusay midda koobaad waa maxay qof kasta oo nabiga ku saliya sala allahu calay wasalam ama salaama malaga u sheegaya nabigu waa ogaana marka waana ka ridina weliba oo xadiiska soo socdaa caddaynaya inuu ka ridinayo taas waa mid tan kaleeto waxa weeyaan qof kasta oo nabiga ku saliya ama salaama nabigu maqli maayo ilaa hadduu maqlaayo uma baahnaa looma baahdeen in waxa weyn malaa-ig loo xil saaro gaarsiida marka qof kasta oo ku saliya nabiga meesh alla meeshuu joogaba nabigu wada maqli maa sababto hadduu nabigu maqlaayo uma looma baahna rasuul u dhexeeyo soo qaado u sheega looma baahdeen halkaas marka waxaad ogaatay waxa weeyaan dadka barzaqa jooga ama nabiyaal ha ahaadeen ama awliye alle ha ahaadeen saalixiin kale ha ahaadeen dadkan dhulka jooga ee meelahaas qabuurahooda ka fog jooga waxay samaynayaan wax wara kama hayaan marka waa faa-iide aada u weyn wa qaala nabiga wuxu uhi xadiiskaas marka cabdullahi mascuudaa wariyey oo ah in malaa-igu soo gaarsiinayda nabiga sala allahu alay slam qof alla qofkii salaama wa qaala nabiga wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam maa min axadin qof ma jiro yusallimu calaya isalaamaya qof oo isalaamayaa ma jiro ilaa hadduu qof isalaamo radda allaahu allah soo celinaya calaya korkayga ruuxii ruuxdayda xataa arudda xataa arudda ilaa aan ka radiyo calayhi korkiisa assalaama salaamta qof hadduu isalaamo ilaahay ruuxdu ii soo celin qabriga dhexdiisa ilaahay ruuxda ugu soo celin xayaato oo ledha xayaato barzakhiyuu nool yahay nabigu sala allahu alay slam qabriga waxa weeyaan markaasuu kaka ridinaya malaaigtaa soo gaarsiin markay soo gaarsiideen waa ka ridin maa min axadin qof ma jiro yusallimu calaya isalaama ilaa hadduu jiro radda allaahu alla wuu soo celin calaya korkayga ruuxii naftayda xataa arudda ilaa aan ka radiyo caleyhi korkiisa assalaama salaamta xadiiskaasna abu hurayra wariyey marka nabiyaalka nabigeena suuban uu ka mid yahay sala la alay slm qabuuraha xayaatadooda waa xayaata barzakiya la yihahdaa xayaatadii adduunka ku nuuc maahan loogama qiyaasto waa xayaato kale oo qaabkeeda anagu aanan gara karin ilaahay gara karo nabiga laakiin sala allahu alay slam wuxuu noo sheegay in ilaahay naftiisa usoo celin oo qof kastoo salaama malaa-igu usoo sheegin markii lasoo gaarsiiyana uu ka ridinayo ifshaau salaami salaamta faafinteeda halkan waxaan ka galaynaa salaamta in la faafiyo oo dadka muslimiinta la salaamo qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tadkhulu ljannata jannada ilaahay geli maydaan xataa tu'minuu ilaa aad ilaahay ka rumaynaysaan haddaadnaan mu'miniin noqon oo iimaankii waajibka ahayo ilaahay inuu ku addoonsaday aadnaan rumayn jannada ilahay geli maydaan walaa tu'minuu ma rumaynaysaan oo iimaankii kaamilkaayo alla idinku addoonsadayna laydinka helimaa xataa taxaabu ilaa aada isjeclaataan halkaas waxaa u caddaatay muslimiintu inay isjeclaadaan sunno maahana waa waajib mu'miniintu inay isjeclaadaan sunno maahana waa waajib iimaankay ka mid tahay asbaabta jannada lagu galayna ka mid tahay nabigu markaasu wuxuu yidhi awalaa adullukum war miyaanan idin tusayn calaa shayin shay idaa facaltum markaad samaydaan idaa facaltumuuhu markaad samaydaan taxaababtum aad isjeclaanaydaan shay markaad samaydaan aad isjeclaanaydaan oo waajibka allah idinku waajibiyey oo inaad isjeclaataan ah aad ku gaaraydaan mayniin sheega afshu salaama salaamta faafiya baynakum dhexdiina kaas wey marka salaamta dadka muslimiinta inay dhexdooda ku faafiyaan waxa weeyaan wuxuu keenaa inay isjeclaadaan mu'miniinta mu'miniintu inay isjeclaadaanna iimaankay ka mid tahay iimaankuna waa sababka jannada lagu galo marka waa arrin weyn oo muhiim ah mu'miniintu inay salaamta faafiyaan ay calaamad u tahay shicaar u taho markay iska hor yimaadaan assalaamu calaykum assalaamu calaykum assalaamu calaykum sidaas inay shicaar iyo calaamad u tahay sidaasaa laga rabaa xadiidkan abu hurayra wariyey waana muslimiinta gaalada maaha nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan afshu salaama salaamta faafiya baynaku dhexdiina saasuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam ha ka soo gudub halaathun saddex sifo man qofkii jamacahuna kulmiya faqad jamaca aliimaana iimaanka waa kulmiye ahar weeyaan oo laga wariyey camaar ibnu yaasir oo aad u qiimo badan aharkan wuxuu yidhi halaathun saddex sifo man jamacahuna qofkii kulmiya faqad jamaca aliimaana iimaankii waa kulmiy iimaankii laga rabay qofkii saddex sifo kulmiya waa kulmiy maxay tahay saddexdaanu tan ugu horreyda bal aada u fiiriya al-insaafu garsoorid min nafsika naftaada aad ka garsoorto naftaada cid kale ha u baahan inay xukmido adigu naftaada xukmiyoo cadaalad ka sameyn oo waa maxay xuquuqda lagugu leeyahay iska bixi xuquuq aadan lahaynna ha dalbanin waa intaas naftaada garsoorideeda xuquuqday lagugu leeyahay yaa kugu leh qeybta kugu weyn allah kugu leh ee xaq alle iska bixi keligiis caabudo cid kale ha la caabudin garsoor allihii ku abuuray cid kale ha la caabudin oo xaqa cibaadada asaga kaliyaha iska lehe dulmi ha samaynoo xaqu alla lahaa cid kale ha ka siin cid kalena ha ugu darin horta xaqi alla gudo wax alla wuxuu kaa reebay addoonkiisiyaa tee ka har xaqaa lagugu leeyahay ilaahay baa xaq kugu leh inaad ku adeecdo wuxuu kaa reebay ka har ko horta xaqi alle saas u gudo addoommada waxay xuquuq kugu leeyihiin iska si xuquuqda aabbahayada xuquuq kugu leh iska si islaamtaadiya xuquuq kugu leh iska si gabar yahay ninkaagiya xuquuq kugu leh iska si waxa weyn carruurtaadiya xuquuq kugu leh iska si dadka muslimiintaha guuda xuquuq kugu leh iska si xuquuqda dadku kugu leeyihiin iska bixi xaq aadan dadka kulahayn ha ka dalbano isiiyo hadhih intaasaa lagaa rabaa ko midda koobaad naftaada ka garsoor oo xuquuqda alle kugu leeyahay bixi waxau alla kaa reebay ka har waa xuquuqdi alle dadku xuquuqda ay kugu leeyihiin si xaq aadan kulahayn ha weydiisan midda ugu horeyda al-insaafu min nafsika nafsadaada ka garsoor waa mid koowaad tan labaad wa badlu salaami salaamtana waa inaad siido lilcaalami caalamka caalamka salaam caalamka waxaa loola jeedaa muslimiinta gaalo lama salaamaya waa soo socda xadiiskeeda waa tusaalay doonaa gaalo lama ogola waxa weeyaan dadka muslimiinta oo dhan salaam kaad garanayso iyo kaadan garaynba tan saddexaadna waa maxay waalinfaaqu wax bixin min aliqtaari quud xiriirin xaggiis wax ka bixi macnaha adoo dhaqaaluhu kugu yar yihiin wax bixi wax aad lay weyda keliyaha bixini dhaqaalahoo kugu yar wax bixi sidaa saddexdaas qofka jamciya iimaan waa jamciye aharkaas waxaa laga wariyey camaar ibnu yaasir radia allahu canhu wa can cabdillaahi bni camar waxaa laga wariyey radia allahu canhuma ana rajula nin ayaa sa'ala nabiya nabiga weydiiyey sala allahu calayh wasalam ayul islaami ey ayu khisaal islaami islaamka sifaadiisa ama se aadaabtiisa keebaa khayrun u khayr badan aadaab lislaam ama khisaalka sifaadda wan wanaagsan oo sunanka ah oo alle loogu dhowaado kee u khayr badan qaala nabi wuxuu yihi tudcimu dacaama cuntadaad quudin cuntada bixi horta wax quudiyo sadaqada badi wa taqra'u salaama salaamtana waxaad ku akrin calaa man carafta qofkaad garato waman lam tacrif iyo kaadan garayn intaba islaamka sifaad khisaalkiisa ama aadaabtiisa kuwa ugu qeyrka badan kuwaasa ka mid a marka waa arrin aada u faa-iido badan weeye islaamka waxa weye khisaashiisa ama sifaadiisa ugu qeyrka badan ayay taasu ka mid tahay waa inaad ogaato kayfa yaruddu salaama see salaamta uga ridina calal kaafiri gaal idaa sallama markuu salaamo gaal salaam laguma bilaabo xadiidka gaal inaan salaam lagu bilaabin sheegaya shiiku ma qorin matniga kuma qorin laakiin laazim waa inaan sheegnaa nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tabda'u lyahuuda wala nasaara bisalaam y yahuudda iyo kirishtaanka salaam ha ku bilaabinina gaalada kalena waa min baabi owla inaan lagu bilaabin wa idaa laqiitum axadahum fii ariiqin faduruuhum ilaa adyaqihi haddaad gaalada gaal ka mida dariiq kula kulantaan oo dariiq iskaga hor timaadaanna waxa weeyaan u dhibaato geliya dariiqa meeshiisa ciriiriga ha u waasicinin oo ha karaamaynina oo jidka ha u banaynine ku ciriiriya ku ciriiriya ciriirigaasna waa wax aan fasaad keenayno dee wada yar oo seedkiisa uu leeyahay gaarigiisa watna kaagana aada wadato haddaad isku aadinana qallibaad ay ka dhacaydo baabuurtu qallib maydo islaamku fasaad ma amro taas ogow waxaa laga hadlaya gaalkan waa gaalan hadda dagaal markaan ka dhexayn laakiin karaamada loo diida wadada caadiga haddaad ka dhex marto meelu maro waa helin lakiin ciriiriyay ku noqon karaamadii unbaa meeshaas ka maqan intaas weye inta waxa wey las amraya marka nabiga sala allahu alay sl wuxuu yihi ha ku bilaabinina yahuudda iyo kirishtaanka salaamta haddaad mid ka mida meel uga hor timaadaan wadaana u ciriiri geliyo u dhibaato geliya wadada meesheeda ciriiriga ah sidaas weeye taas horta waxa weeyaan xadiidkaasna aan hadda korka ka sheegayna bukhaari iyo muslim ayaa wariyeen bukhaari iyo mus cafwan cafwan bukhaari iyo muslim ma ahane waxa weeyaan waxaa wariyey laa tabda-uu ha ku bilaabinina waxaa wariyey muslim muslim ayaa wariyey wuxuuna ku wariyey raqamka toddoba kun laba boqol konton iyo lix ayuu ku wariyey cafwan cafwan raqamkiina waan qalday waxa waye wuxuu ku wariyey laba kun boqol lixdan iyo toddoba ayuu ku wariyey wuxuu ku wariyey laba kun boqol lixdan iyo toddoba ayuu ku wariyey markaasaan saxay marka halkaas waxaan ka ogaanay inaan gaalada salaamta lagu bilaabin inaan gaalada salaamta lagu bilaabin hadda waxaan marka halkaan baabkan iyo ciwaankan uga hadlayaa hadday ku salaamaan qaabkaad uga ridi laheed kayfa sida yaruddu salaama salaamta uga ridin cala alkaafiri gaalka idaa salama markuu salaamo idaa sallama calaykum markaynin salaamaan ahlulkitaabi ahlulkitaabka waa yahuudiya nasaara faquluu waxaad tidhaahdaan wacalaykum idhaahda sidaasaa la rabaa yahuud iyo nasaara haddaynin salaamaan wacalaykum adleydin anas bin maalik xadiiskaas wariyey wacalaykum macnaheeda waa maxe idinka korkiina ha ahaato lama sheegin loo ducay maa la dhihi maa wacalaykum asalaam iyo waraxmatullahi midna la dhihi maa sababta sidaas keenaydana waxay ahayd caaisha bintu abibakar sidiiqa radia allahu tacaala canhaa ayaa waxay tidhi waxaas koox yahuudaa nabiga usoo galeen markaasay waxay yidhaahdeen assalaamu calayka fiili sala assalaam ay ahayd laamkii ka tegayaan markaasay mowt korkaaga haadireen waa habaarayaan weligeed yahuud akhlaaq xumo saqajaannimo khiyaano xaasidnimo kaba tago yahuud waa dabcigood marka waan fahmay tiri markaasaana yidhi calaykum saam walacman walacna mowt iyo nacaladba korkiina allaha yeelo idinka markaasaa rasuulku yidhi tiri mahlan ya caaisha caaishay tartiibso fa ina allaha yuxibu rifqa fi lamri kullihi ilaahay dhimrinta waa jeceshahay arrinkao dhan fiiriya allahu akbar yahuud caytamaya xataa markaad u jawaabaydo ilaahay rifqiga waa jeceliya bal u fiirsada yahuud caytamaya iyadoo loo jawaabayo aan nabi maxamed leeyahay sala allahu alay waslam ilahay rifqiga waa jeceliya arrintaas waa arrin xasuus weyn mudan markaasaan idhi tiri rasuulka low miyaadan maqlayn waxay yidhaahdeen nabigu wuxuu yidhi waan maqlay laakiin waxaan idhi wacalaykum haddayna yidhaahdeen mawt korkiina ha ahaado idinka korkiina ha aado intaasa nagu filan ayadoon waxba la muujin waxa weyan dhibaato kale marka hadal aada u qiimo badan weeye waa xadiidan aada u qiimo badan wa weeye waa aadaab aada u qiimo badan waa tarbiyo aada u qiimo badan kufaarta yaa la salaam bacd alculamaa waxay yidhaahdeen salaamta gaalka waa la kala qaadi haddii uu sidii oo kaleeto nabiga sala allahu caleyh wasalam kuwii salaamoo kale hadal oo xoogaa hoosgelisoo qarsoon uu nagula salaamo ama si cadba inuu habaar yahay wa calaykum ala dhaha laakiin hadduu caddeeyo si sariixa ay yidhaahdaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh saas bay u caddeeyaan bacd culamaa waxay yidhahdeen si cada loo looga ridin wa calaykum la dhihi maayo wa calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu alaleey oo waxay yidhahdeen saasna waxaanu leenahay waxa weeyaan tafsiiru cabdullaahi ibnu cabbaas ku fasiray aayadda qur-aanka ee suuratu nisa ayaa laga fahmaa oo ilaah uu yidhi waidaa xuyiitum bitaxiya war haddii laydinku salaamo salaan fa xayuu biaxsana minhaa ku salaama mid ka wanaag badan oo ruduha ama u jawaabta intii oo kale u celiya marka waxay idhahdeen waa la kala qaadaho haddii gaalku caddeeyo salaamta waxa weeyaan jawaab cad ayaa loogu jawaabin oo loogu ducayn hadduusan caddayn amase habaar cad uu kugu salaamana dee wa calaykuma u taalla laakiin sida sawaabkaa waxay tahay nabigii sala allahu calayh wasalam siduu yidhi in la yidhaahdo oo wa calaykum la yidhaahdo sababtoo ah aayadda nabi maxamedaa lagu soo dejiyey macnaheedana asagaa u aqoon badnaa ummadda mana uusan kala qaadin hadday gaaladu hoosta hooskagelis nagu salaamaan ama ay habaar nagu salaamaan iyo hadday caddeeyaan ducada kalama qaadine wacalaykum ilaahduu yidhi sida sariixa marka waa in lafdiga nabiga lagu dhego sala allahu calayh wasalam oo wacalaykum la yidhaahdo oo aan kalaamka nabiga laga leexleexan daahirkiisa kalaamka nabiga daahirkiisa waa inaan laga leexleexan sidaas weeye dad badan oo waxa weeyaan damiirlaawayaala wa khaasatan dadka oo kuwa hay-adaha samafalka la shaqaysta hay-adaha samafalka dadka la shaqaysta gaalay caadi u salaamaan gaalada xuntaa hoosanfalka ka shaqeeya wadamada muslimka oo baaba-ay ka faa'iidaystana oo qaarkoodna jawaasiis yihiin qaarkoodna ducaad ay yihiin oo ay rabaan qamardiga xunkaa inay dadka diinta uga gadaan qaarkoodna waxa weeyaan cadow si kale uga shaqaynayo dadka inay dilaan oo sumeeyaan u shaqeeya qaarkoodna ganacsato yihiinoo dhaqaalahaas ay adduunka kasoo tuugaan oo wadamada baaba-ay ay ku dhacaan inta afartaba way iskugu jiraan way kala danabaran yihin mid waa daaci oo wuxuu rabaa qamardigaas inuu dadka diinta kaga saaro mid waa cadow ganacsada oo adduunkaas inuu ku cuno raba mid waxa weyan waa jaajuus oo gaalaa soo dirsatay midna waxa weyan waaba inuu dilaayi wey waxa weyan sun iyo balaayo iyo raashin dhacay iyo waxa weyan kaniini sun ah balaayo keliyuhuba keeninba marka acdaadaas oo aad u baratay sida dadka muslimiinta waxa weyan loo baaba'sho dadka la ganacsada oo maaragtay waxa weyan wax la cuna waxa weeyaan gaaladaas xuntaa inta dhaqanka dadka muslimiin barta wa assalaamu calaykum ay leeyihin markaasaa kuwa xoogaa calaqa ka qaata wacalaykum assalaam waraxmatullah ilaa waxay rabaan inay xoogaa tuugsiya ka helaane marka taas ilaahay uga baqayno allah rasaaqe ilaahay weynaaya wax risaaqee ha salaaminina wacalaykum iraahda wacalaykum iraahda wacalaykum iraahda sidaasaa wanaagu ku jiraahe sidaas nabiguu yidhi sala allahu alay slam waa in la yidhaahdo adducaau ducada lagu ducaysto cinda samaaci siyaaxi diig diiqa qayladiisa marka la maqlo iyo wa nahiiqi lxamiir wa nahiiqi lximaar dameerka qayladiisa diiq dhawaaqe haddaad maqasho ducadaad ku ducaysa laheed dameer dhawaaqe haddaad maqasho se wixii aada akri laheed labadooda isma laha way kala duwan yihiin u fiirso nabiga wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam idaa samictum haddaad maqashaan siyaaxa diiki diiqa qayladiisa fas'al allah ilaahay weydiista min fadli fadligiisa oo waxaad allahuma inaa nasaluka min fadlik ilaahw fadligaagaan wax kaa weydiisayna iraahda fa inahaa diiqa raad waxay aragtay malakan malag marka diiqu dhawaaqaya malagu ujeeda marka malag maadaama u jeedo waxaa dhici karta malagaas ducada inuu kuu aaminiyo ducada ay mustajaabo noqoto ka faa'iidayso ilaahay bari wa idaa samictum haddaad maqashaan nahiiqa alximaari dameerka qayladiisa fatacawaduu billaahi ilaahay ka magan gala min ashaydaani shaydaanka haddaad laakiin dameer qayladiis maqashaan markaas shaydaanu u jeedaahe ilaahay ka maangala nabigu wuxuu yihi fa inahu dameerku ra'aa shaydaananu arkay ilaahay ka maangala xadiidkaas abu hurayra wariyey laakiin waa inaad ogaato waxa weeyaan shaydaanka marka uu lagu leeyahay shaydaanu arkaa ee markaad dhawaaqiisa maqasho ilaahay ka magan gal waa habeenkii ee maalintii kuma jirto habeenkii weeye maalintii kuma jirto taas waa inaad ogaataa yaa maxaa caddaynaya xadiidka soo socdaa nabigu habeenkii ku qayday nabigaa saas u qayday kan waa iska idlaaqay kaasaa xadiidkaasaa qayday soo socda adducaau ducada lagu ducaysan cinda samaaci nubaaxi lkilaabi eeyaha qayladooda marka la maqlo bileyli habeenkii marka dameerkana xadiidka soo socda waa ku dhex jira ufiirso cuwaanka wuxuu yidhi habeenk marka habeenkii la maqlo eeyaha qayladooda ducadii lagu ducaysa lahaa idaa samictum markaad maqashaan nubaaxa alkilaabi eeyaha qayladooda wa nahiiqa alxamiiri iyo dameer qayladiisa fiiri ma isla socdaan bileyli habeenkii markaad maqashaan xadiidkaana marka qayday habeenkii un weeye maalintii markay dhawaaqayaan waxyaalo kale inay la dhawaaqaana dhacdo ay waxyaalo kale arkeen oo badanaa waxyaalo kale la dhawaaqaan maalinteed dee shaydaan in arkaana way dhici kartaa laakiin habeenkii badanaaba sida qaalibka waxay la dhawaaqaan shaydaanay arkaan wax kale inay la dhawaaqaan habeenkiina way dhici kartaa laakiin xugunku haalibku ku xidhan yahi shayga haalibkaa xugunka lagu xidhaa habeenkii marka inay dhawaaqaan eeyaha iyo dameeru waxay badanaaba keenta inay shaydaan arkaan maalintiina inay dhawaaqaan wax kala badanaaba keena marka xukunkana sida haalibka aha lagu xidhi idaa samictu markaad maqashaan nubaaxa alkilaabi eeyaha qayladooda wa nahiiqa alxamiiri dameerka qayladiisa bileyli habeen markaad maqashaan maalintii maya fatacawaduu magan gala minhunna waxa weeyaan shayaadiinta ilaahay ka magan gala fa inahunna dameeraha iyo eeyaha yarayna waxay arkaan maa laa tarawna waxaadnaan idinku arkaynin abu hurayra wax abu hurayra maahan jaabir ibni cabdillaahi ayaa wariyey xadiidkaas jaabir ibni cabdillaahi ayaa wariyey radia allahu canhumaa adducaau ducada loogu duceeyo liman qofkii sababtow aad cayday amaad habaartay qof aada habaartay oo muslima amaad u cayday inaad u ducaydaa lagaa rabaa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam allaahuma allow fa ayumaa mu'minin qof kastoo muumin ah oo sababtuhu aan caayay amaan habaaray fajcal daalika ilaahow habaarkaan habaaray uga dhig lahu asaga qurbatan dhowaansho ilayka adiga uu kuugu soo dhowaado yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ilaahow qof muslima oo aan habaaray amaan caayay hadduu jiro ilaahow waxaad uga dhigtaa qurbo iyo ajir saasaa nabigu yidhi sala allahu caleyh wasalam alqaadi ciyaad xadiiskan markuu sharxayay wuxuu yidhi waxa weeyaan nabiga sala allahu calay wasalam waxaa suurtagal ah habaarkan uu sheegaya ama cayda inuusan ahayn lafdi maqsuud oo ula qastay inuu ku caayo ila dadka nabiga ma caayi jirin laakiin waxaa jira hadaladooda carabta waxyaalo ay ku xoojiyaanoo halhays ah oo aan habaar loola qasdayn sida wax badan aad aragtaan xadiista taribad iyo daak taribad iyo miinuka oo kale caqra xalqa oo kale fiiri taribad iyo miinuka ama taribad iyo daaka asal haddii la tarjamo kelmadu waxay noqo laheed inta faqri kugu dhaco ciidda waxaad iska xijido we faqri daraadiis taribad iyo daak waa saas asal laakiin marka carabtu isticmaalada loolama jeedo nabiguna waa isticmaali jiray ila carabta isticmaashee taribad iyo daaka waa kelimad hadalka lagu xoojiyo saas yeel ha ka tegin arrintaas wey waxaa lamid a caqra xalqa siduu nabigu yihi sala allahu alay wasalam waxa weye ixdaa umahaati lmuminiin zawjaadkiisa mid ka mid a uu nabigu ku yidhi caqra xalqa marka caqra xalqa asal haddii la fiiriyo waxa weeye boqnaha balaaya ha ku goydo oo waxa weeye inta cudur kugu dhaco tintaa lagaa xiro mana loola jeedo haddeer markuu nabigu saas leeyahay waa kelmad halhays carbeed ah oo hadalka lagu xoojiyo wey marka kelmadaha noocaas oo kalea weeye habaarka uu sheegaya nabiga sala allahu alay slam oo uu leeyahay xataa qofkaan idhi ilaahay weyne ajar ha uga dhigo sababtoo waxaa dhici karta muwaafaqatu lqadar waqti qadarka ilaahay uu socdo in kelmadaas lagu dhawaaqo oo ay ku soo aado maa yaquulu lmuslimu qofka muslimka wuxuu leeyahay idaa madaxa almuslima markuu muslim kale ammaanayo qofka muslimkaa muslim kale markuu ammaanayo wixii u dhila horta waxaa fiican dadka inaadan ammaanin oo lagu degdegin ammaantu way iska dhib badantah marka inaadan ammaanin ayaa fiican laakiin haddaadan iska dayin ood ammaanaydo sidaana la rabaa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam idaa kaana axadukum qof inin ka mid a hadduu yahay maadixan mid ammaanaya saaxiibahu saaxiibkiis laa maxaalata shaki la-aan oo uusan iska daynayn falyaqul ha yidhaahdo axsibuhu fulaanan anugu hebel waxaan u malaynayaa kada wa kada midda soo socota a mafcuulkii labada xasibo ah sidaas iyo saasaan u malaynaya wallaahu alle ayaa xasiibuhu kaafigiisa ah ilaahay baa ku filan oo xisaab ugu filan walaa uzakii cala allahi axadan ilaahayna qofna u dahiri maa axsibuhu waan u malaynayaa kada wa kada saas iyo saas laakiin goormuu saas dhigi karaa in kaana waa hadduu yahay yaclamu mid og daalika sida uu ku tilmaamayo wanaagga uu ku tilmaamayo hadduu ku og yahay ha yidhahdo axsibuhu kada wa kada saas iyo saasaan u malaynaya xadiidkaasna abubakra ayaa wariyay radia allaahu canh halkaas ayaan casharkeena ku joojinayna wallahu subxaanah wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina moxamed